asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac aada hadartan magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa ifajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabtiha taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha julaay laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wareegga aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa markaasi fasax kooban galay warqad ah ka soo baxday guddoonka golaha shacabka ayaana lagu ogeysiyey waxaad maqli doontaan wararka ugu dambeeyey waxaa kaloo idiin soo gabi doonaa wariyaal muddo u xirnaa xukuumadda somalilan ayaa maanta xuriddooda dib u helay waxayna ka warbixiyeen sii deynta wariyaashaas xaaladooda caafimaad maalmihii markaa u dambeeyey ay ku xirnayeen xabsida magaalada hargeysa ee maamulka somalilan waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa awaamir duldhigay heedaha ka howlgala deegaanka maamulkaas kuloon ah ka dhacay degmada dhowley ee gobolka jubbada hoose waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkan intuu kusoo gubi doonaa saaxiibaal gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose gufdu hogaaminayo ayaa maanta garay deegaanka janaale ee gobolkaas waxyaabaha halkaas u tegay iyo ujeedka safarkiisa ayaan sidoo kale maqli doontaan idiin soo gubi doonaa waxaa kaloo barnaamijkan qayb ka noqon doona biyaha badda xeebta iskool buulisiya ee magaalada muqdisho ayaa sabay inay burburaan inta badan qabuurihii ku yaaleen waaxiga xeebta bannaanka ay usoo baxaan alfoofta dadkii hore loogu caasay warbixinaha ku saabsan ayaad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa qosaskii abaaruhu ay saamaysay abaartu ay saamaysay ee kusoo barakacay gobolka shabeellaha hoose ayaa wajahaya saameynta roob saacadihii lasoo dhaafay ka dayay gobolka shabeellaha hoose qodobadaasi wixii soo korora oo qaybka dowladda kenya oo sheegtay in ka badan toban qof oo ka tirsan al-shabaab ay ku dileen weerar ka dhacay ee gobolka laami oo dalkaas cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa caawa barnaamijka farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamuud maxamed maxmuud waa idinla soo codsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwoonaynay hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
codsanayaan howdan kale ee barnaamijka horeega wararka afar labaatanka saacada hadda hadalkan magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan qeybaha ugu horreya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabaynaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo maalmihii soo dhaafay dood adag ka lahaa ama ka yeeshay miisaaniyadda dowladda laba kun labaiyo labaatan wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele markaa hortaga baarlamaanka su-aalo la xiriira miisaaniyadda dowladda sanadihii lasoo dhaafay afartii sane lasoo dhaafana halka markaasi lagu bixiyey lagu weydiinaya ayaa maanta ugu dambeyntii warqadda golaha shacabka soo baxda lagu sheegay in fasax kooban mudanaashu ay galeen Ya- gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa fasaxay xildhibaanada sida lagu caddeeyay qoraal uu soo saaray xogyaha golaha shacabka cabdikariin xaaji cabdi buux qoraalka uu soo saaray cabdikariin buux xogyaha ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanada golaha shacabka loo fasaxay xajka iyo ciidul addaxa islamarkaana waxa uu fasaxayaa fasaxa ka bilaabanaya kooda bishan oo shalay ahayd luuli wuxuuna ku egaashay tobanka bishan julaay laba kun labaiyo labaatan gudoomiyaha madoobe ayaa xildhibaanada ka codsaday inay xaadir ay ku ahaadaan xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho uu ku shaqeeyo golaha shacabka maalinta sabtida taariikhduna ay tahay lix iyo tobanka julaay laba kun laba iyo labaatan si waajibka waajibaadkiisa dastuuriga ah uu guto xildhibaanada ayaana sidoo kale lagu wargeliyey inay soo dhowdahay ansixinta golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabayo wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre sagaalka julaay ayaana markaa ay ku beegan tahay maalinta koowaad iyo ciidul adxa oo ay gaarsiiyeen maalmo kooban gudoomiyaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaana markaas iminka galay fasaxaasi oo markaa muddada ciidda ah oo ku saabsan iyo xajka dhinaca kale haddii aanu kusii socno qodobada hordhaca barnaamijka aad maanta kuso- ama caawa aad kusoo maqasheen badho waxaad maqli doontaan warbixinta eh, markaasi biyaha badda xeebta eh, iskuul buuse ayaa oo markaas sababay inay burburaan inta badan qabuuraha ay ku yeeleen waaxiga xeebta bannaanka inay usoo baxaan qolfoofta dadkii hore loogu cabsay hase yeeshee markaan haddii aan somalilan aadno wariyaal muddo xirnaa xukuumadda somalilan ayaa maanta xorriyaddooda dib u helay waxayna bashir jaraa'id ay qabteen ay ugu warbixeen xaaladdooda caafimaad iyo intii ay ku jireen xabsiga Ay- wariyaashaasi waxay kaliyihiin maxamed cabdi eli iyo sidoo kalenta cabdi- cabdijabaar maxamed markaa wariyaasha ka howlgala deegaanka maamulka somalilan ayaa maanta dib xorriyaddooda u helay muddo halkaas ay ku xumeeyeen magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan waxaa waxyaabaha lagu xiran ay ugu waaweynayeen dhacdadii ah markaa dabkii ka kacay suuqa waheyn ee magaalada hargeysa ee somalilan halkaa oo dhacdadaasi ay ka timanayeen hase yeeshee saabooyin kala duwan ummaddu ay u dhibsatay timinta wariyaashaas suuqa dabka halkaa ka kacay dawa kuwaana wariyaasha ah oo markaa sii dayay maanta xuriddooda helay kan warbixiyay intii xabsiga ku jireen iyo xaaladihii kala duwanaa ay soo mareen
ugu horrayn waxaa mahadle eh, subxaana wa tacaala ilaahay oo muddo eh, ka badan dhowr iyo siddeetan cisho oo aanu ku xidhnayn eh, xabsiyada magaalada hargeysa maanta noo suuro geliyey in dib xorriyaddeeda aan u hello Eh, wixii mahadnaqan waan dambaysan doonaa laakiin maadaama wakhtiguna ay maanta yahay eh, cadceedkulayl oo dadkuna ay aad u badan yihiin wakhti dambena ay tahay eh, waanu soo kokooban doonaa insha allah wixii dambe dib ayaan iska iman doonaa muddadii annagu aanu xidhnayn eh, aniga walaalkay maxamed cabdi ilig Eh, marka laga soo bilaabo saddex iyo tobankii bishii abril oo sifaan sharci ahayn oo sifo caburina si oo sifa ah ha shaqaysaninayo ummadda ha u adeeginaa oo aan u arkaynay nalagu xidhay muddadaasi eh, siddeetanka cishaa iyo dhalaadka nalagu haystay islamarkaasina xukunno baadili ama sharci darri ay noogu dhaceen Eh, haddana maanta annagaa soo baxnay waa ilaahay mahaddii ilaahay ayaa mahadle anigii oo maxamed cabdi ilig anigii maxamed cabdiilig waxaan doonaynay muddada sanadka iyo afarta bilooda ee nalagu xukumay in aanu dhammaysanno annagoo arkayna inay sharci darro tahay annagoo u arkayna in eh, xeerka nalagu xukumay uu yahay eh, soomaali penal code ama yahay eh, xeer aan shaqayn oo yahay eh, xeer xeerka caqaabta guud oo shacabka somalilan eh, aan qabnay inuu gef ku yahay in lagu xukumo maadaama somalilan muddo soddon sanno ka badan ay gooni u taagan tahay ay somalilan gooni u jirto in haddana xeerarkii dowladdii soomaaliya ee kalitariskii xeerarkii lagu caburin jiray warbaahintii dadka shacabkaa in maanta annana lagu xukumo eh, shacabkana lagu xukumo waxaan u aragnaa gardarro iyo gef Eh, wixii dambe eanu tabanano dib ayaan uga hadli doonaa muddada aanu xidhnayn eh, iyo muddada aanu xukunnayn intaba waxaan u mahad celinaynaa ugu horrayn saaxiibbadayadii warbaahinta oo aanan kala qaadayn guud ahaan saaxiibbadadaas waxay muujiyeen in anigii maxamed cabdiiligaan ka soo jeedno qabiil gooniya oo ka awood badan dowladda oo ka awood badan cid kasta oo isbida inay tahay ee, awood sheegata aniga maxamed cabdilig ma cadhaysnin ma nihin ee, dad ee, caloosha wax ugu haya cid kasta oona dhibaataysa iyo cid kasta oo xadhig sharci darraa iyo xukun sharci darraaba noo geysatay ee, cafis bay naga yihiin baasha warbaahintana laguma argoosto waa xirfada warbaahintu maaha ee, wax- bahal lagu argoosto kuma argoosanayno laakiin dowladda waxaan leeyahay anoon maanta wax badan oo odhanahayn maadaama oo wakhtigu ay tahay wakhti adag oo cadceadda kulushahay haddana dowladda waxaan odhanayaa uun warbaahinta ha ku kalifina in ay ka leexato sidaa sharciyada uga leexanaysaan ayana sharciyada uga leexato haddii dowladdu ay kale talisnimo muujiso oo warbaahinta xidhxidho warbaahinta ma jirto wax u diidaya inay ku argoosto xirfadeeda ma doonin inaan ku argoosanay ina cid ee, aanu dhibaato u geysano muhiimdeeda dalkaygan oo adeeginaya dadkayga dhibaatada halaga daaya warbaahinta haleeyay aad baad mahadsantiin الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خالق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير إلهي بaa keligii mahadle ilaaha khaaliqa ee noo qoray inaanu xidhnaano muddada intaa leeg ee qadarkiisana aanu ku xidhnayn qadarkiisana aanu ku soo baxnay ayaa horta mahad iskale een, noloshuna isbeddel iyo faham iyo waxay leedahay kolba weji inaan maanta xabsiga hargeysa oo toddoba boqol oo qof ku xidhan yihiin aan ku xidhnaanno muddo afar bilooda oo noqonaysa saddex tobankii abril ilaa iyo labadii julaay oo aynu maanta joogno sharciga dowladda labaatankii maalmoodba bil bay u dhigantaa waxaanu xidhnayn siddeetan iyo dhowr maalimood oo u dhiganta sharciga dowladda afar bilood ayaanu xidhnayn rabadaantii bay ahayd Een, waxaan ku faraxsannahay inaan barannay walaallo kale oo xabsiga ku jira oo dad fiicana oo noloshooda iyo mustaqbalkooda iyo aasaasiyaadkoogaba uu kala duwan yahay waxay ku xidhan yihiinna kala duwan yihiin oo maanta haddii bannaanka aanu joogi lahayn aanaan baran lahayn Een, laakiin maanta aan dareemi karayno een, xabsiga iyo culayskiisa iyo dhibaatadiisa iyo duruufta lagu qabo aan maanta ka hadli karno annagoon shalay haddaan suxufiinahayn aan ka warrami karaynin jeelka weyne hargeysa waxaan hormarayay weligay in badan ilaa intan somalilan dee ay jirtay baan hormarayay aan garaadaystay laakiin alxamdulilah haddana inaan maanta soo arkay dadka ku jira nolosha ay ku jiraan iyo sida uu yahay jeelkaas Een, waan ka hadli doonaa wakhti badan baan wax badan ka hadli doonaa insha allah Een, mahadnaqa ugu weyne anoo aan samaynaya maanta waxa weeyaan een, warbaahinta adkaysi badan warbaahinta weliba wariyayaasha khaasatan wariyayaasha een, kaalin mugle ka geystay inay culayskayaga iyo duruuftay aanu annagu ku jirnay ay nala tacaalaan oo oo yacni waxaan ka wadaa Een, yacni wakhti adag oo karti wanaag jacayl ixtiraam qadarin intabana siiyey warfidyaanada somalilan iyo dadka kale ee warfidyaanada ay hadlayba waxaan anu aaminsanahay inay yihiin ehelka dhabta ah walaalada dhabta ah warfidyaanadu suxufiyi suxufiyiintu hiilka maanu weligey waxaan odhan jiray markaan anigu een, een, aan warbaahinta ka shaqaynayay wakhtiga aynu bixinno nolosha aynu bixinno dadaalka aynu bixinno innagaa walaala ah anu walaalkay maraykan buu igayimid halkan buu joogaa intaasoo cishuu dadaalayey wuu soo dhoofay waxaa laga yaabaa inaanu lix bilood afar bilood shan bilood wada hadli jirin laakiin wariyahaan wada noolnay oo noloshayda qayb ka ahaa isagaan markaa walaalo ruma ahayn dadaalkii iyo kartidiina maanta dee waa kuwa halkaa ay ka muuqato way tuseen waan arkay dad fiican oo dadaalay karti u yeeshay inay xirfadooda difaacaan warbaahintu inay xuquuqdooda difaacdo xaq bay u leeyihin inay xirfadooda difaacaan ayay xaq u yeesheen waa dadaasheen waan idin mahadnaqaya marka aad baan ugu mahadnaqayaa ee, dadka adkaysiga badan sameeyey ehelkayga hooyaday walaaladay een, caruurtayda xaaskayga dhammaantoodba iyo walaalada kale ee na soo booqanayey ee noo hiilinayey ee na ixtiraamayey ee na jeclaa ee na soo dhoweynayey iyo askartii sida fiican noola dadaashay nala shaqaysayba laakiin duruufo badan waxaan jecelahay inaan si saxa uga wada hadalno wakhti dheer qaadanno taariikh badan baan qornay nolol badan baan qornay faham badan baan qornay waxaan jecelnay insha allah inaan ka hadli doonno wax badan oo wanaagsan insha allah iyo duruufaha jira ee saxda ahba aad baan ugu mahadnaqaynaa Een, waxaanan ku soo baxnay sida maaragta cabdibaar een, nanoo sheegay een, cafis madaxweyne madaxweynuhuna wuu mahadsan yahay een, inkastoona aaminsanayba dee inaan dulmi ku xidhnayn laakiin wuu mahadsan yahay dulmi waan ku xidhnay dulmi waana nagu xukumay caqdaraan nagu xukumay
saaxiibayaal barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi ah dalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha hore ayaan weli kugu jirnaa markaana xeebta iskuul bulsiya ee magaalada muqdisho ayaa maanta banaanka usoo saartay qolfoofta dadkii horey loogu aasay qabuuraha kadib markii ay jimiladu ay qabsatay warbixin arrintaas ku saabsan faadimo cabdiqaadir xasan ayaa inoo haysa
halkan waa xeebta iskool buluusiya ee magaalada muqdisho qaybo ka mida waa qabuuro dadka lagu aaso haddase mudda ama aragnaa in qabuurihii ay biyo qaadayaan boqolaal shacab ah ayaa xeebtan yimaada si waqti ay ugu qaataan kuwa dabaal ayay u yimaadaan kuwana sawir halka dhallinyarada intooda kale xilliyada hore sida subaxda iyo galabkiina ay u yimaadaan inay ku aalamiiteeyaan kuna dheelaan balooni waana xeeb caan ku ah dalxiiska balse si maalinlaha halkan dad ayaa lagu aasaa kuwo kalena hore ayay ugu aasnaayeen laakiin hadda xaalku sidii maahan waxaana kasoo foodlay khatar weyn kadib markii baddu ay jamalada soo jabsatay islamarkaana ay cagta marisay inta badan qabuurihii ku yaalay halkan oo qaarkood ay ku jiraan kuwo dhowaan la aasay intii aan goobta ku sugnaa sidoo kale waxaan arkay meedad kale oo isla xilligaas goobta lagu aasayey diinta islaamku meydku waxaay siisay xurmad weyn waana waajib qof kasta ka saaran in la asturo lafaha marxuumiintan fatahadda baddu ay kasoo saartay qabuurihii ay ku jireen dadka deegaanka oo nala hadlay ayaa dowladda ka codsaday inay wax ka qabtaan arrintan islamarkaana waxay xuseen inay muhiim tahay qabuuraha iyo biyaha badda in la kala ilaaliyo wallaahi dareenkayga aniga runtii ilma fiicna waayo qabuuro iyo bad micnaha laysuma keeni karo sababtoo ah baddii intay soo kacdo qaboorihii ay qaaddo dadkii meesha ku aasnaa caqligal ma aha marka waxaa loo baahan yahay in laga fiirsado oo laga wada hadlo aragtidhar laga qaato waa ima laga mamnuuca meesha qabuuraha jaha badday saariyihin badda qarkay saariyihin xeebta waa imaanaya qabuurihii garaace marka dab waxaa imaanaysa qabuurihii inay biyihii qaadaan oo meesha cudur oo ka dhasho iyo jeermis oo dadkii ay ku leedaan ama dacwo laga qaado marka waxaan codsanaynaa haddaan nahay dadweynaha ama shacabka inaad micnaha tallaabo cad aad ka qaadaan arrintan muddo dheer waa hadalnay waa hadal waxba laga qaban waayo haddana waxaan rajaynaya in wax laga qabto insha allah aa laga qodooyaa badday saariyiin badda qarkeeda xaabtii iyo asgaraacyo qabuuraha in la kala ilaaliya baddaas iyo qabuuraha aa in laga mamnuuco meesha qabuuraha xaduud loo sameeya qabuuraha iyo badda aan is arkin derbi dheer oo shib ah qabuuraha iyo badda oo miyaamahan u dambeeyey bannaanka imaanayso in la kala ilaaliyaan aan dalbanaynaa baddiya waxaan aragnay iyaanahan inay badda soo soo waa soo durgalaysaa xoogay soo yeelatay anta badda waa soo kacsatay bannaanka inay timaado derbigay garaacoysaa marka qabuurihii in dib loo dhigo oo badda laga sikiyaan codsanaynaa ilaa iyo waxaan dhihi karaa shan kilomitr oo kale in laga sokeeyo badda waxay u imaadaan dadka meeshaan waa kala duwayen dadna irsaaqaday ka soo raadsadaan carrayay ka qaataan dadna waa ku dabaashaan dadna waa isku sawiraan saddexda nooc waaye waxaan codsanaynaa qabuuraha in qashinkana laga dhaafo baddana laga sokeeyo intaasaan codsanaynaa dib u eegis weyn ayay u baahan tahay xeebtani oo mararka qaarkood hareeraha xeebta aad ku arkayso qashin aad u fara badan ayna sababi karta xitaa arrintaas in cudurro ay ka dhashaan marba marka ka dambeysa ayaa lagu soo shubaa qashimo hor leh faadumo cabduqaadir raadi i tv-ga dalsan xeebta iskool buluusiya ee magaalada muqdisho
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socon kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam soomaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay bakhaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayisiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin bakhaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeye jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal dalsan radio
xogeynaha maamulka jubbaland axmed maxamed saam axmed madoobe ayaa la kulmay wakiilada hay-adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanka maamulkaasi jubbaland kulanka waxaa diradda lagu saarciyey sidii hay-adaha kala duwan oo hay-adaha ka howlgala guud ahaan jubbaland ay gacan ay u geysan lahaayeen kula dadka ay abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada maamulkaasi jubbaland iyadoon markaasi la faray hay-adaha in degmooyinka cusub ee jubbaland kusoo kordhay sida buurdhabo iyo dhowley ay gaarsiiyaan mashaariicda horumarneed ee iyo adeegyada aasaasiga ah madaxweynaha ayaana sidoo kale u sheegay wakiilada hay-adaha muhiimadda ee ugu weyn ee kulankiisu yahay sidii muhiimadda gaara muhiimad gaara loo siin lahaa dhallinyarada wax ku bartay gudaha jubbaland marka ay timaado markaa shaqaaleysiinta wakiilada hay-adaha ayaana soo gudbiyey qorshayaal lagu caawin karo dadka barakacay gudaha maamulka jubbaland iyagoo sheegay inay door weyn ay ka qaadan doonaan sidii fursaddaasi shaqo ee jira loogu faa'iidaysan lahaa dhallinyarada wax ku bartay deegaanka maamulkaasi jubbaland
waxaad ogtihiin maanta abaaraha soomaaliya ka jira hadda roob baa da'aya laakiin roobkii waxaa ka horreeyey abaar xoolihii ay ku dhammaadeen weliba gobolkaanaan hadda ku noolahay specially jubbaland markaan ka soo tagnay jubbada hoose nolosha dadku waxay ku tiirsanayd lo lo-dii waxaan arkayay maalin xaasan inaan la hadlayey lix boqol oo neef ninkiilahaa soddon neef baa u soo hadhay soddonkii neef inuu bannaanka ku sii hayaay waa culays dee xoolihii oo taagan oo roob u da-ay haddana inuu iskaga tagana waa culays kale oo mushkiladda dadka haysatay qayb ka tahay qof walibana wixii uu ku soo barbaaray kama tegi karayo abaarahaasi wax badan baa sababaya waa mid roobabkii di'i jiray waddankaani dhallinyaraad u badantihiin dadkii horey u joogi jiray dayraha roobka di'i jiray iska daaguuge wuxuu ahaa roobab la yaqaano oo dhulkan iska daaweel inuu buuxsamee biyuhu meel laga mara la waayi jiray gobolkan baabuur elji la yidhahdaa ka socon jiray markuu roobku doo wax baabuur oo kale lama haweysan jirin hadda laba maalmood yaa jeedku xidhnaadaan gaariga qooqantaana iska mara intaas marka waxaa isbedelay cimiladii completely shalay wixii ay ahayd waxaan ahayn baa maanta jira idan lo-dii la dhaqan jiray ee dhowr kun oo neef qofku uu lahaa maanta waxaa lagu soo noqday tobanaan neef inuu qofkii sheeganayo ama qofka ugu badan oo boqolaal neef uu sheeganayo environmentigii iyo bay-adii laftirkeeda wax badan baa iska bedelay waan isleeyahay cudurka kudka ee ku dhacay environmentiga hay-adaha laftirkooduna qayb bay ka yihiin maxaa sababaya xilliyadii ay dowladda dhexe soomaaliya jirtay waddankan waxaa laga qaban jiray ceelal iyo waro markaa taariikhda hadda dib ugu noqoto waraha waddankan ku yaalla afartan kilomitr bay isu jiri jireen ama soddon kilomitr iyagaa toban kilomitr roundkoodu noqon jiray warahaas eriyada ay ku fadhiyaan markaasaa laga yaaba wareegga iyo wareegga kale soddon kilomitr inay udhaxaynayso ceelashana soddon baa udhaxaynaysa maxaa loogu talagalay waxaa loogu talagalay dhulkan in loo kala saaro dhul saba ah ama dow ah oo xooluhu ka cabaan iyo daaqsin hadda brojectyerar baa lasoo helaa cagaf baa lasoo diri meelba war baa laga qodayaa wartan iyo wartan kale oodooda way is saaran yihiin tan iyo tan kale way is saaran yihiin idan environmental problem waxaa keenay hadday wixii saba ay noqoto sabadu way ka duwanaanaysaa dhulkii daaqsinta ahaa oo taas baaba bay keentay ama ceelasha ha noqoto ama waraha ha noqoto waayo waxaa la leeyahay abaar baa jirta biyo dhaamin iyo waro iyo ceelalha laga shaqeeyo looma meeldayo dhobley oo aan garanayo lixdan geel ay maalintii ka cabirtay geelaasi maybe boqol neef inuu yahay ama inuu ka badan yahay lixdan geel lixdan ulood lixdan kadin wadaba qof waliba sida u yaqaano ay maalintii ka cabirtay saddex ceel baa ku taalay oo laba ay shaqaynayso yaa dhobley maanta laba iyo toban ceel baa ku taala yaa ka caba laba iyo toban ceel biyogelinta magaalada laba ceel baa ku fillaan karta oo midna uu biyogeliyo midna uu sbeer noqdo oo loogu talagalo haddii inkays ay wax dhacaan oo kale meel santaroo lagu kala wareejiye ay yeelan karto dadku hadday xooluhu ka baaba-een marka waxay u baahan yihiin waxqabad ka bedelan horeyna hay-adaha idinka idinka waaweyn iyo qoladiinanba oo aan u sheegnay waad ogtihiin dadkii soomaaliya ku barakacay abaarid dabadheer dowladdii mashaariic bay u samaysay ama kalluumaysi ha noqoto ama beera ha noqoto waa dadka maanta sod- waddanka soomaaliya xukumaya noloshoodii wax laga bedelay maanta kuwii loodu intay ka dhammaatay abaartii qaxootiga la geeyey aniga hadda dhiijiyeen oo yihin oo wasaaradaha agaasimayaashoodii ka yihin noloshii miyiga way ka baxeen waxbay barteen waxay u baahan yihiin markaa dadkaasi hadday ritaaniis noqdaan iyo hadday wax kale noqdaanba nolol magaalo ku salaysan ilmahooda wax bartaan fiujarkooda laga fakerayo mustaqbalku ku xisaabtamayo in loo sameeyo taasaa marka waxay abuuraysaa in dib ba looga fakero war steebkanan hadda maraynaayo whats the next maxaan tallaabada labaadeen qaadi kartaa maxay tahay haddii markaa arrinta abaaraha aan ka soo qaado dadka abaaraha ku waxyeelooba keliya maaha waxa hadda deegaanka jooga waxaa ka horreeyey i d bskii markaan dhoobleydan hadda ka soo qaado waxaa jooga ritaaniiskii ka soo noqday qaxootiga oo qaarkood ay horey usii dhaafi waayeen meeshaan ay degeen guryaha loo abuuray guryo yarar baa loo dhisdhisay deegaanaha la siiyey dowladdu waad garan kartaa baahida dad meel la isugu keenay ama dani ha isu keento ama ha la keeno marka horebe nolosha waxa ugu muhiimsan waa inay biyo helaan waa inay hooy helaan waa inay caafimaad helaan waa in waxbarasho helo taa markaa intaas waxyaalaha baahida maanta aan uga baahannahay gurmadkan abaaraha in loo sameeyo dadka oo ay kow ka tahay in la daboolo baahida biyaha iyo hooyga iyo caafimaadka iyo waxbarashada
xubyaha dhexe barnaamijka wareega ayaan isla soogaanay saaxiibaal dalsan aadna kala socotaan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo guddiga uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ujeedada ugu weyn ay tahay gurguridda xaaladaha halkaa ka jira haddaba mas-uuliyiinta eh, safarka ku keenaya gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wafdiga oo gaaray deegaankaasi janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey ujeedka safarkooda ugu weyn iyo halkaa ay ku gaareen
mudane wasiir mudane guddoomiyaal een, markii aan janaale qabanay anagoo kombyuutar wadina inta imaanay hal kombyuutar iyo hal brintera waxaan waxaa noo keenay maamulka gobolka Een, waxaan ka bilaabnay in dadku ay isbartaan darisiin la sameeyo laisku xiro dadka shacabka iyo ciidanka runtii haddii shacabka iyo ciidanka ay isku xirmaan dowladnimada oo dhammaystiran haysanaa inta shacabka iyo ciidanka ay isku jiraan ay dowladnimada isku jirtaa markaan dareennay in shacabkii al-shabaab ay dhehayso dadkaas murtadiin waa gaalo waa ay dhahayaan anigana aan dhehen aan aan soo jeclaysiinayna dadka dowladnimada waa isku soo dhowaanay waxaan sameynay waxa la dhahayo dariseen dariseyntu waxay eh, muhiim u tahay amniga darasintu waxay qayb ka qaadanaysaa amniga qayb ka qaadanaysaa janaale sacad wasiir waxaa lagu yaqaanaa wax soo saar iyo dhaqaale fara badan oo ku dhunsan oo yaala ayaa jira waxaas u baahan yahay khibradihii iyo fikradihii loogu soo saari lahaa Alja- eh, janaale waxaa curyaamay sacad wasiir sidaan wada ogsoonnahay ama dhammaan la wada ogsoon yahay nimankan nabaddiidka ee duurka ku jira ee al-shabaab ayaa curyaamiyey deegaankan ma u baahnaynin ilaahay subxaana qaadirka ma ogaya qof binu aadan uma baahnaa jirin weli jannaale inay baahi qabta ayaan dareemaynaa biidni illaahi tacaalaa mar walboon idinka maqannahay baahidiin inaan wax ka qabanno ayaan idinkaga maqannahay mar walboaan idin imaanana waxbaan idinku soo siyaadinaynaa maanta waxaan idin keennay iskuulkii ee aad naga codsateen safarkeenni ugu dambeeyey halkaan aan imaanay in eh, deegaanka jannaale uu u baahan yahay wasiir ku-xigeenkii waxbarashada ayaa nala jooga oo dhagax dhigi doona haddii aan la idmo iyo wasiirka arrimaha gudaha Een, sidaasa la mid ah waxaan daawooyin aan keennay oo hadda aan ku soo wareejinay m c h kii ku yaalay magaaladan oo iyagana daawo qeybaheeda kala duwan la keenay wasiirkii waxaa nala socda een, caafimaadka ee koonfur galbeed Een, insha allahu tacaala guddoomiyahan ka dhagaysan doonaa wixii kale oo baahiyaha jira Een, waa idinka qaadaynaa iyagana jawaabtooda waa la soo laaban doonaa haddii aan la idmo waxaan idinkula dardaarmayaa dowladnimada ilaashada ciidanka la shaqeeya maamulka la shaqeeya dhibku wuu dhammaan doonaa dhibka wuu dhammaan doonaa inta dhibka wuu wadata iyo inta dhibka aanan wadan inta dhibka wadataa yar dadka raba inay dhibkan ka baxaan ee la dagaalamaya kooxahan cadowga ah ee duurka ku jira ee ciidamadii iyo maamulka ay hormuudka ka yihiin odayaashii shacabka ay qayb ka yihiin ayaa ka adag kuwa duurka ku jira hadday dad geesiyaal oo waxtar ay ahaan lahaayeen intay joogi lahaayeen waxaan annaga maanta aan gudanaynaa waajibaadkeenna waxaan ku faraxsannahay in dadkii ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah iskuulka waxuu noqon doonaa iskuul lacag la'aan ah macallimiintana mushaharka dowladda bixin doonto waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkii ka shaqeeyey deegaankan inuu nabad noqdo oo maanta annaga si nabada inaan ku imaanno dadkii kaalinta ka geystay dowladda koonfur galbeed iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo dhammaan inta ka shaqaysay waa u mahadcelinaynaa haddii nabadaas ay jiri laheen maanta iskuul ma dhagax dhigeen oo halkaan ma soo gaareen marka aad iyo aad aa u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa ardayda oo deegaankan ku nool qof kastoo waxbarasho gaaray deegaanka maamulka joogo waxaan- waxaan faraynaa oon kula dardaarmaynaa inay dadka ku dhiirigeliyaan in iskuulkan maadaama waxbarashadiisa ay lacag la'aan tahay inay iskuulka ilmaha ay keenaan dhammaan waalidiintana waan ka codsanaynaa inay ilmaha ay keenaan waxbarasho ay gelinna ay ma aragtay ay beerahooda fashaan gelinna ay wax bartaan marka waxaan rajaynaynaa aqoontii iyo wax soo saarkii haddaan isku darsanno cidna gaari karta inaysan jirin oo horumarkii oo aan tiigsanaynay inaan gaari doono mayka dareerne walaa anaan hadaloo hayo haddee waayeelsha uu ahaa wasiirada ila jaraan wasiiro ilamid ah waay wasiirka caafimaadka ila jara wasiiru dowlaha madaxtooyada wasiir ku-xigeenka waxbarashada intun way yaka dareerna iyoonay guddoomiyaashii degmooyinka oo gobolka hirshabeellada hoose oo dhan oo seminaar haddahan ka dhammaadii eh, marka Ah, may ankoynay ini una siin la qiibsin dhibaatada siin hayta iyoonay walay warbixinka inta ka jiro ogaana ununa siin ku qaadna deersin meel noo sarayti may fadaane ahna kolley iska soo hortaan haddee bidaartayba anigu hoytan waa yar ahaa anigoo may kooy jaray dhalinyar ahaa janaal kooy jaray geeka geekan ini ana kooy anoo waa yar ahaa farxada ingata oo ana siin la qiibsada shalayba farxaddii iyoonay adduunkii inta yaa lasiin la qiibsadaa geekan ina siin la qiibsada dhibaatada fadee Ah, ilaahay adeshay may aragu hayna mustaqbal eedan fayle
dhinaca kale intaan ka bixin wararka gobolka shabeellaha hoose quduskii abaartu ay saamaysay ee kusoo barkacay gobolka shabeellaha hoose ayaa wajahaya saameynta roob saacadii lasoo dhaafay ka da-ay gobolkaas warbixintan ibraahim maxamed mayo ayaa kasoo diray
waa un hiyeysanay manlah beer ma shirta bar ma shirta dhalaan shitaa wax salqaastee welweeye wadangooda sag dhaafne inta ama kiya shitaa kun sag shirne ilaahay wiin waahidka ay wasa barak ka'ana wax kii rabagay rahmaan sidinka qaaday eelahayga sidinka qaaday idin siisina sifidnay unugu baraka ayaa leenahay waxaa ku soo barakaanaya garas abdil dhibaata roob abaar afar sina abaar noo hayso waxaa joognaa kaamka lafoolo oo qonyolayka maga aasan dhaaman dhibaatan roobna nugu do'aya roobka oo idinku da'ay saamaynteedu ku yeeshato
roobaa nugu do'aya baajan waanu xiriirtahay baraka ayaa leenahay muddo ba- waa joognaa ida garas abdila kusoo barakaan kaamka oo lafoola joognaa dhasidan darbaalgebka siisan owlaadan una ka eshaysan owlaadan hunguruka noolaysan una juba antanisheeni ma isha shoob ma kokoyn biyo malle baad malle hoolo walay hayti ka babani lama ruwa jidkaan oo ka dhimati jidkaa ka gegni waan ha dhagaajini intaa kabaniyan marsheegan gurinlayn mooyaane ma wal kala meeshaan oo maslunku nolodaasan
xoolaagii iyo beeroogii oo ana hoola dhuga eray haliinanba haliinti kabi dhimati wed hoola male
beeranaba beero abaarsadeen hooba abaarsadeen walba nkuronglarig waxaasku haaqmi deehemahadmutamu hor ku nolodaasan
hadda xaaladdiinku warama hadda xaalad dun oogu horaad waxaana buusha una dhisanya ka garnay meedhahadaha ku qani waa kun ilaahay bariisiin gurma karsan on eeda dhibaatan kam balaaskaan baahagna badarkaan baahagna biyoaan baahagna maskulaan baahagna iskoolkaan baahagna dugsigaan baahagna walaalayaal singeerka mahaysan balaaska mahaysan surfiyada mahaysan jelmadka mahaysan meeshaan waxaa ka jirta xaalad bini'aadanimo midii ugu xumayd deegaanku inta badan een, kaamam horey we- we- way jireen laakiin hadda dadka soo barakacay oo xilliyada roobka dadkan waxay ka imaadeen gobollada baayo bakool iyo shabeellada hoose runtii safar dheerdheeray soo galeen waa dad guryahooda ku noolaa waa dad maxaan ku yidhahdaa ii sheeg beerahooda tacban jiray laakiin maanta aysan u saamixin roobabkii saddexdii sano lasoo dhaafay aanan di'in darteed marka ummadda soomaaliyeed iyo shirkadaha iyo international community-ga iyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed inta waxaan ka codsanaynaa in dadkan sida ugu dhaqsiyaha badan fariinteenna ama codsigeenna hadday soo gaarto inay ay gargaar u sameeyaan runtii een, intii hadda aan joognin kormeerka aan ku jirnina caqabado waxaan u aragnay oo aad u tiro badan sidoo kale waxaan aragnay maamooyin oo waddada dhexdeeda ku soo dhalay ee, wax ka yar lix maalin dhalan haddana roobkan hadda aa arkaysin da'ayo oo hadda bilowday maalmihii ugu dambeeyey wax ay ka galaan xitaa aanay haysanin markii laga soo tago cunto iyo biyo iyo waxaasi inta inaan haysanin haddana waxaa ugu sii daran maamo umulah oo runtii wax ka yar lix maalin dhalan haddana een, meel ay ay ka gasho aysan haysanin hooy aysan haysanin sidaas daraaddeed waxay nagu qasabtay marka inaan soo baxno oo waxaan ku yidhahdaa kormeer aan soo sameyno shirkeenaan jira aydna marka waxaan ku codsanaynaa hay-adaha shaqada ku leh marka ugu horreysa waxaan rabnaa een, inaan ka codsanno wasiiradda maareynta musiibooyinka een, xildhibaan qadaji maxamed diiriye oo wasiirka maareynta musiibooyinka ah warbixinteena haddii ay gaarto een, waxaan rabnaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay kaga soo jawaabaan sidoo kale waxaan codsi u diraynaa wasiirka maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya een, Cabdi- cabdinaasir cabdi caruush sidoo kale waxaan codsigeenna xoojinaynaa una diraynaa ergiga gaarka ah oo madaxweynuhu magacaabay arrimaha bini'aadanimada u magacaabay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kale waxaan u diraynaa gobnatooraheenna gobolka shabeellada hoose mudane ibraahim aadan caali- aadan caali najax madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen een, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya brofesor xasan sheekh maxamuud
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaado daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogtiin la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turiisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaaba hagarla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doctor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub si manay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalidaa u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirrada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
guud ahaana barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee dalsan magaalada muqdisho waa nagintaa saaxiibyaal barnaamijka keisintaa ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo